asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee dhinacyaha badan waxay naga tusta ama aan sheekooyin dhacdooyinoo dadku hadalhaynta ay maalin walba dhahaan ama kuwa ay isdhahaan ama waxay isku xantaan ama waxyaalo dhiirigelin ah ama waxyaalo digniin ah intaba ku salaysan waana xubinteenna murtida maanta oo aynu badidaynu isla garanayno oo halkan idaacadda star f m aynu si wada jira ugu qaybsanno ama ugu wadaagno ama ugu falanqayno ama iskula jeexjeexno teenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeenna situ ka mid a saad og tihiinba dee dadku bilaadanka sidiisaba qof aakhare aadoo dhintayna waa ay xantaan ku nooloo dunida joogan way xantaan qofka hadduu xun yahay bilaadanku waa ay xamanhayaan xumaantiisay ku xamanhayaan hadduu fiican yahayna waa ay xamanhayaanoo fiicnaantiisii iyo ceebaha uu leeyahy ayay isbarbardhigahayaanoo waa ay ku xamanhayaan waana dabeecad bilaadanku uu leeyahay oo dabeecadaha dee maaragtay haddii ilahay kuusan ogolay in badanna ilaahay uu yidhi maaragtay qur-aankiisa ku sheegay ee war hays xamanina oo hays jaajuusina oo hilibkiina hays cunina oo maaragtay wax badan la yidhi oo iska daayay istuhunka iyo balaayada iyo hoogga waxaasoo dhan haddana ay unbila'aadan ka yihiin marka waxaa dhacday waxaa la yidhi haweeney ayaa geeriyootay marka ay haweeneydaasi geeriyootay dee allah u raxmo qofku hadduu geeriyoodo waa in allah u raxmo la dhaho haweenkii iyada la da'da ahaa ama la filka ahaa ama la qayrka ahaa ama la waayaha ahaa ama la wakhtiga ahaa ama la xilliga ahaa ayaa waxay bilaabeen inay dhahaan oo ay wax sheeg sheegaan maxay sheegsheegayaan waxa ay sheegsheegayaan warar badan ayay isu keenhayaan oo maaragtay dhaliilo fara badan islaanta aakhira u hooyatay ay ka sheegahayaan qaarkood waxay leeyihiin islaantu bakhayl bay ahayd oo xitaa maaragtay qorigan dabka igu soo dheji lagama keri jirin kuwa waxay leeyihiin galaas biyaa ruux ooman umay dhiibi jirin kuwa waxay leeyihin adugu waxyaalo badanoo u badan ee hiblaayo sadaqa lama bixi jirin dad mayna caawin jirin waxyaalo badanoo noocaasa ayay maaragtay haweenkii iyo isu keeneen hadday isu keeneen haweenkii meesha isugu yimid ee islaamaha wax ka sheegahaya mid ka mid a ayaa tidhi sheeko cajiiba keentay sheeko cajiibaho iyagana digniin u ah haddii ilaahay kuu idmahayo kuwan laftooda waxamanhayna digniin u ah kuwo kale ee aan waxba bixinin dhiirigelin u ah ayay keentay sheekadaasoo ay leedahay ay si dadban kuwana wax ugu sheegayso leedahay iska daaya xanta dee ilahay waa kafuur raxiim oo wax walbu wanaajiyaa dhinacan kaleentana ay leedahay kuwan kale aan waxba bixinin ama laga yaaba qaarkood inay meesha fadhiyo inay ku dhega hadlaysay ayaa waxay leedahay dee wax la baxa hiblaayo wax yare la baxda anfaca ujeeddadu maxay tahay waxay tidhi hiblaaye haweenow gabdhow xalay baan riyoodo hee waxaan ku riyooday islaantii hiblaaye ahayd oo aan riyo ku arkay haye markaasaa waxaan ku idhi hiblaayo waxba lamaada bixi jireen bal waran oo aakhiro maxaad kala kulantay markaase waxay itirate naawar ma hayside maalin islaan riti ku gacma mudan islaan islaan awr ay wadatay ku gacma mudan ayaan ul siiyo ushii baaba iga idlaan loo ilaahay malab iiga dhigay islaan awr ay wadatay ku gacma mudan ayaan ul siiyo ushii baa ilaahay malab iiga dhigo waaba iga idlaan la'day adiguna waxaad leedahay hiblaayoy aakhira maxaad kala kulantay waxba lamaada bixi jirin halkaa usha ahaaba iga badanba waaban dhergeyba oo ushii baaba ilaahay ii barakeeyey marba haddii hiblaayo ilaahay ul u barakeeyey oo ay sidaa ii sheegtay haddee innagu kuweenna ciirta bixin jiray caanaha bixin jiray garoorka bixin jiray iyo kuweenna hadda wax bixinhayaba soo ilaahay waxooda u barakayn mahay ku tiri u fiirsaya sidaasaa laydinka rabaa inaad wax la baxdaan haddaad wax la bixi weyda hiblaayo ushi keligeeda ka dhammaan ilaahay waxeedii u laalaaba u badiyee dee idinkana wax badan baxsada si ilaahay idinku badiyo intaas ayay afka ka gelisay si ay haweenku uga afjigto howlihii ay wadeen ee ay islaantaas asxaabulqubuurka ah ku xamanhayeen mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi ama ay mahmaahdanu inaan leedahay aabowka yar iga celiyo ka weyn igu soo daa